Tallaabada ay Somalilan shalay muddada kooban u hor istaagtay inay qaxootiga Soomaalidu ka degaan berbera ayaa waxaa si weyn u cambaareeyay dad badan oo Soomaali ah iyagoo sheegay in qaxooti dagaallo ka soo cararaya ay istaahilaan in la caawiyo dhinaca kalena dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay arrintaasina arrintaasi wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Cumar ayaa sheegay in tallaabadan ay tahay mid aan la aqbali karin isagoo sheegay in dunida oo dhan ay soomaalida magan siisay islamarkaana aan wax la fahmi karo ahayn in qaxooti soomaali ah loo diido dhulkoodii falastiin axmed iimaan ayaa khadka telefoonka ee dubay kula xidhiday wasiirka waxayna weydiisay aragtidiisa qaxootiga shalay muddo kooban loo diiday inay berbera kusoo degaan aniga kolleyba ma fahmin dowladda dhexana ma fahmin dadka soomaalidaana ma fahmin waayo sharciga adduunka u dhigan iyo dadka baahida u qaba iyo dadka soomaalida ka soo noqonaya maaha qaxooti soo noqonaya waa qaxooti dalkoogii ku soo noqonaya dalkoogana waxaa ka mida berbera waxaa ka mida lughaya waxaa ka mida saylac waxaa ka mida boosaaso waxaa ka mida muqdisho iyo hobyo iyo kismaayo marka aniga ma fahmin maskaxda celinaysa dadkaas oo leh nooma imaan kartaa ta kalena waan ku waan kuugu daraya waxa weeye qof wal oo soomaaliyaba hal milyan iyo shan boqol oo kun ka badan ayaa dibadda joogta oo wadamo ajinabiya joogta magan baa layna wada siiyey anaa magan la isiiyey carruurtayda waxaa la siiyey magan qof wal oo soomaaliya oo bixi karayay magan baa la siiyey gaal baa magan siiyey muslim baa magan siiyey afrikaan baa magan siiyey asiyaa magan siisay markaa magan ma siinayo dad soomaali oo tacbaana oo ka soo orday dhibaatada ka joogta maanta dalka walaalaheena yemen waa wax lala yaabo weeyaan wax la ogol yahayna maaha wax dowladda dhexe ay ogoshahayna maaha
ma kala hadasheen maamulka somalilan in dadkaasi la qaabilo ma jiraa wax wada hadala oo dowladda dhexe iyo somalilan maamulkeeda u dhexeeya aniga kama warqabo oo maybe inay wada hadleen labada wasiirka arrimaha arrimaha gudaha laakiin haddii ay run yihiin waxyaabaha websaadyada ku jira iyo cabashada iyo xanuunka iyo qayladhaanka kasoo yeedhaya maatida soomaalida kasoo noqotay yemen ee la leeyahay ma iman kartaan halkan haddaan berbere laga doonayn ha tagaan lughayo amba ha tagaan saylac laakiin dadkoani waxa weeye dad ku soo noqday ee dhulkoogii dadka berberina way og yihiin waana dad fiican oo soomaaliya inay soo dhoweeyaanna xaq bay u leeyihiin ma fahmin ma fahmin annaga oo kulligeen intayada madaxda soomaalida sheegato oo dhan regionkaan doonayna aan joogno carruurtayadii badi maaha qof walba badi cid baa magan siisay oo magan bay meel ku joogaan kenya magan bay siisay shan boqol oo kun ethoobiya intaa in leeg bay siisay jabuuti intaa in leeg bay siisay maraykanku intaa in leeg buu siiyey australia ilaa aada gaadho dacallada carabta iyo muslimka iyo gaaladaba magan baa dadka soomaalidaa la siiya ma fahmin maskaxda oo odhanaysa dad soomaaliya oo ka soo noqonaya yeman oo dagaal ka jiro oo markii horena haajiray imikana soo noqonaya ma siinayo magan ma fahmin waxaa jirta in dadka qaarkiis ay dareensan yihiin horey somalilan qaxooti badana ugu soo degay laakiin sababaha hadda keenaya in ay ka adkaystaan ama ay diidaan in ay ugu horeyso inay dhici karto in arrinka laftirkiina ka dowlad ahaan aad siyaasa la siyaasadeeyey arrimaha qaxootiga oo baarlamaanka soomaaliya maraakiib ka bixi bixiyey dowladda soomaaliya ku lugla maamulka somalilan aana wax door ah laga siin ma laga yaabaa in somalilan ay qoonsanayso siyaasaddaasi ku dhex jirta markabka lacagta ay baarlamaanka federaalka dhiibeen inuu berbere qaxootiga kusoo xiro
baarlamaanka soomaalida lacagtu dhiibay wax badan ay soo celin kartaa ma jirto way mahadsan yihiin waa dad soomaaliya oo garta xilkooga baarlamaanka somalilanna inuu dhiibo weeyi ka puntlandna inuu dhiibo weeyi ka ka kismaayona inuu dhiibo weeyi anigu markaan meel walba ka hadlo waxa weeyi wix alla wixii mucaawano imanaysa in la gaadhsiiyo dhulka qaxootigaasi imanaya dhulka qaxootiyaasi imanayaanu ugu downaa waa boosaaso ilaa berbere inta u dhaxaysa ilaa jabuuti inta inta u dhaxaysa marka macna ma samaynayso qof soomaaliya oo baarlaman ku jira baa lacag bixiyey maba ogi aniga intay bixiyeen hadday bixiyeenna kolleyba waa wax yar markaa ma ma aqbalayno dadkani waa dad soomaaliya international loogu wuxuu leeyahay haddaad soomaali tahay dhulkaaga waad ku noqon kartaa waxbaa very cleara in la sameeyo waxooti maaha dadkan waa dad dhulkoogii kusoo noqday wasiir waxaa jirta sababaha ay arrimahaasi u sameeyeen inay ugu horreysa arrimo xagga ammaanka ah inay helayaan xogo ka digaya in dadkan soo noqonaya ay dad kale kusoo dhex dhuuman karaan oo nabadgelyo xumada ka shaqeynaya taas ma keeni karta inay somalilan xaq u leedahay wixii caqabad ku ah ammaankeeda inay iska xaq iyo nus bay u leedahay anigu waxaan ahaa qofkii ugu horreeyey oo minister soomaaliya oo bilaabay inaan ogaano dhibaatada ay lagu keeni karto qaxootiga kasoo noqonaya ee soomaaliya in lagu soo dhex dhuuman karo xaq bay u leeyihiin xaq bay soomaaloo dhani u leedahay meel wala joogtaba in layska ilaaliyo dadka xad xadjirka laakiin maanta ilmo yaroo toban jira iyo hooyadiisoo qayliyasa oo biyaan rabaale berberi way kulushahay oo la yidhaha maya waad baxaysaa meesha ma aqbali karno mana doonayno wayna qaldan tahay ragga iyo dumarka arrintaa wadaana inay joojiyaan wey
kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdisalaan hadliya cumar oo khadka telefoonka isagoo ku sugan dubay ugu warramayay falastiin axmed iimaan